أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal qodobada warka fiinimo faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha xabashida itoobiya lagu gaadhsiiyey qarax ka dhacay magaalada baydhabo ee wilaayada baay madaxweynaha dowladda salbiyadda maraykanka ayaa mar kale aflagaadiyey dadka soomaalida ah kuna tilmaamay qashin iyo tuugo madaxweynihii hore ee kooxda hurdada soomaaliya ayaa sheegay in murtad guurguurta uu qorsheynayo dhulboob kale oo uu ka sameynaya magaalada muqdisho miliyashaad ka tirsan kooxda hurdada soomaaliya ayaa dilyo kufsi ka geystay degmada raagaceelle ee gobolka shabeellada dhexe
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa-habeennimo khamiisa toban iyo saddexda bisha jamaacadul aakhir sannadda kun afar boqol afartan iyo toddobo kusoo dhowaada qodobada warkaas faahfaahsan faahfaahino dheeraad ayaa laga helayaa khasaaraha xabashida itoobiya lagu gaadhsiiyey qarax ka dhacay magaalada baydhabo ee wilaayada baay qarax saaka ka dhacay magaalada baydhabo ee wilaayada baay oo lala egtay ciidamada itoobiya ee waardieyey garoonka magaalada baydhabo waxaa ku baktay hal askariyo itoobiyaan ah halka ay ku dhaawacmeen laba kale dhanka wilaayada jubbada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay maanta madaafiic ku garaaceen goob ay ku sugnaayeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku taalla afaafka hore ee deegaanka baarka ee duleedka magaalada kismaayo iyadoona madaafiicdaas ay sababeen dhaawac laba askari oo murtadiin ah kuwaasoo dhaawacyadooda ay culus yihiin dhanka wilaayada shabeellada hoose qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada afgooye ayaa lala beegsaday fariisin ay ku sugnaayeen maleeshiyaad murtadiin ah waxaana qaraxaasi ku dhintay laba askari oo murtadiin ah halka ay ku dhaawacmeen laba kale oo murtadiin ah madaxweynaha dowladda salbiyadda maraykanka ayaa mar kale aflagaadiyey dadka soomaalida ah kuna tilmaamay qashin iyo tuugo haddaba warbixinta warkaasi waxaa inoo hayaa walaalkeen cali aadan cabdulaahi caliyare madaxweynaha dowladda saliibiyadda maraykanka gaal donald trump ayaa sii laba jibaaray ficilo isugu jira hanjabaad naceeb iyo aflagaado qaawan oo muddooyinkan u dambeeyey uu si gaara ugu bartilmaamaysanayay ummadda muslimiinta ah ee soomaaliyeed waxa uu mar kale ku celiyay hadallo naceeb iyo goodiis isugu jira oo uu si toosa ugu weeraray guud ahaan ummadda muslimiinta ah ee soomaaliyeed gaar ahaan soomaalida ku nool dalkaasi oo uu ku tilmaamay qashin iyo tuugo aan mudnayn inay soo galaan dalka maraykanka saliibigan qabaluuska ah ayaa sidan sheegay mar uu talaadadii shalay ka hadlayay kulan uu la yeeshay golihiisa wasiirada kaas oo laga baahiyey qeybaha kala duwan ee warbaahinta caalamka I hear they ripped off Somalians, ripped off that state for billions of dollars, billions, every year, billions of dollars. I don't want them in our country, I'll be honest with you. Okay? Somebody would say, oh, that's not politically correct. I don't care. I don't want them in our country. Their country's no good for a reason. Their country stinks, and we don't want them in our country. We're going to go the wrong way if we keep taking in garbage into our country.
waxaan maqlay in soomaalidu ay sanad weliba balaayiin dollar ka xadaan gobolka minnesota run baan kuu sheegayaaye anigu ma doonaya in dalkayga ay yimaadaan qof baa odhan doona taasi siyaasiyan sax ma aha aniga waxba igama gelin danna kama lihi mana doonayo in dalkayga ay yimaadaan dalkooduna waa xun yahay sababtoo ah waa uraya waxaan u soconnaa dhinaca qaldan haddii qashinkaasi aynu ku soo urursanno dalkeenna Their country stinks, and we don't want them in our country. We're going to go the wrong way if we keep taking in garbage into our country.
donald trump intii uu ku guda jiray hadalladiisan gefka iyo afxumada ah ayaa sidoo kale ummadda xiriirta ah ee muslimiinta soomaaliyeed ku tilmaamay dad cabasho badan oo mashaqaystayaal ah kana yimid dal aanay waxba oolin oo aada u xun These are people that do nothing but complain. They complain. And from where they came from, they got nothing. But when they come from hell and they complain and do nothing but bitch, we don't want them in our country. Let them go back to where they came from and fix it.
kuwani waa dad cabasho mooye aan wax kala samayn goor waliba way cabanayaan halka ay ka yimaadeenna waxba kuma haystaan marka ay ka yimaadaan jahannamo oo ay halkan yimaadaan iyagoo cabanaya waxba aan qaban sidaa daraaddeed annagu ma rabno in dalkeenna ay joogaan ha ku laabteen halkii ay ka yimaadeen oo ha hagaajistaan We don't want them in our country. Let them go back to where they came from and fix it.
hadalladan hantaatac ah ayaa ku soo aadaya iyadoo saacadihii lasoo dhaafay waaxda socdaalka dalka maraykanka ay gobolka minnesota ku daabushay askar fara badan si ay usoo qabqabtaan soomaali badan oo la doonayo in laga soo tarxiilo waddankaasi siday wargeyska the new york times u xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan maamulka washington mahadsaned cali yare madaxweynihii hore ee koox xirdada soomaaliya ayaa sheegay in murtid gurguurta uu qorsheynayo dhulboob kale oo uu ka sameynaya magaalada muqdisho walaalkan yaasir maxmed ayaa warbixinta warkaasi inoo faahfaahinaya murtad shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee kooxda riddada soomaaliya ayaa sheegay in murtad garguurta uu qorsheynayo dhulboob hor leh oo ka dhaca magaalada muqdisho qoraal ka soo baxay xisbiga murtad shariif ayaa lagu sheegay in ay og yihiin shakhsiyaad murtad xasan sheekh maxamuud uu siiyey ogolaansho ay ku boobi karaan dhul ay deggan yihiin dad rayd ah wuxuu sidoo kale uu sheegay in saraakiishii iyo maleeshiyaadkii loo adeegsanayay dhulboobka uu maanta dhulkooda uu boobayo murtad garguurte iyadoo muqdisho ay weli ka socdaan tacadiyada joogtada ah iyo beegsiga bulshada danyarta ah kuwaasi oo si loo barakiciyo laga adeejinayo ciidanka ayaa xisbigu waxa uu ka war helay in shakhsiyaad ogolaansho ka haysta xasan sheekh maxamuud ay ku hoolan yihiin dhulboob hor leh oo ka baxsan goobihii shacabka xisbiga isagoo la yaaban damiir la'aanta hoggaanka xukuumadda ayaa haddana waxaa filan waa ku noqday in markan ciidankii loo adeegsanayay caburinta iyo barakicinta danyarta ay iyagay ka cabsanayaan dhulboob iyo barakicin ka baxsan sharciga halisna ku ah nabadgelyada caasimadda ayaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay murtad shariif sheekh axmed kooxaha mucaaradka ayaa sidan oo kale horay uga dhawaajiyey in lacagaha boolida ah ee laga sameeyey hantida shacabka ay kooxda riddada u adeegsan doonto qabashada waxa loogu yeero doorasho qof iyo cod ah mahadsaned yaasir maleeshiyaad ka tirsan koox hurdada soomaaliya ayaa dil iyo kufsi ka geystay degmada raagaceelle ee gobolka shabeellada dhexe nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixinta warkaasi ina faahfaahinaya deegaano ka tirsan gobolka shabeellada dhexe waxaa laga soo sheegayaa gabood fallo xoogan oo ay maleeshiyaadka murtadiinta u geysanayaan dadka shacabka ah wararkaa ka imaanaya degmada raagaceelle oo dhacda wilaayada shabeellada dhexe ayaa sheegaya in maleeshiyaad ka tirsan kooxda riddada ay halkaasi ka geysteen kufsi iyo dilal ka dhan ah dadka rayidka ah sida ay sheegeen dad goobjoogyaal ah maleeshiyaadka ayaa dilay wiil dhallinyaro ah oo ka mid ahaa xoogsatada degmada raagaceelle dilkan waxaa ka horreeyey dilal kale oo maleeshiyaadku ay sidan oo kale kula kaceen qof shacab ah odayaasha iyo waxgaradka raagaceelle ayaa warbaahinta u sheegay in falalka tacdiyada ah ee ka dhanka ah shacabka ay xarka goosteen maleeshiyaadkan oo taliya u yahay sarkaal lagu magacaabo cali maxamed kuusow ayaa lagu eedaynayaa inay kufsi iyo dilal ka geysanayaan raagaceelle waxaana sii dheer dhaca ay ku hayaan goobaha ganacsiga waxgaradka degmada raagaceelle ayaa madaxda kooxda riddada ugu baaqay in maleeshiyaadkan ay ka saaraan degmadooda haddii kale ay hubka qaadan doonaan taliya odawey yuusuf raage naagihii waa la xooga dadka masaakiinta waa la dila meeshaad ma yadaa yaal ayaa kaa dilay halka sii horrey waxay dileen hadda asbuuc ka hor annaga dhibaatadaas ma qaadan karno mana yeelayno haddaynu naha beesha maxamed muuse qof laga qaraayo ma jirto ma kora ma ogolaayna cali maxamed kuusow ninka la yidhaah haddii ay dowlad jirto soomaaliyeed ninkaas ha nagala bedelo hana nugula gaar dhago saacaddan laga bilaabo afar saac maalintaygooda kabacdi haddaan dowladda jawaab ka weyno wixii dhaco dowladay ogaadha markhaati ka naqdha degmada raagcel cadaalad loo helo wiilkaas dadka gacan kudhiiglayaasha lasoo qabto waxaan rabnaa dadka meelahan ku jira ee dumarka kufsahaya caruurta layhaya dhallinyarada layhaya in wax laga qabto maleeshiyaadka murtadiinta ee dabdhiilfyada u ah kufaarta afrikaanta ayaa caan ku ah in deegaanada ay maamulaan ay ka geystaan dilal dhac iyo kufsi ka dhan ah dumarka soomaaliyeed mahadsanid abushiiba guud ahaan dhegaystayaal warkii fiidmo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga ee andalus wanaga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu